guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabaya waxay walaaca fara badan ay ka muujinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhowaan soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay in qaxootiyadan ay u badan yihiin haween iyo caruur ay ka muuqato nafaqadarra ba-an waxay intaasi ku dareen in iyagoo dhibaatooyinkaasi qaba qaar ka mid a dadkan ay lug ku imaadeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sheegeen inay gabaad ka dhigteen geeda ku yaalla duleedka xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoon haysanin hoy wanaagsan oo ay ka galaan cadceedda kulul ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ka jirta waxay intaasi ku dareen inaysan wax gargaara ilaa xilligan aysan helin iyagoo sheegay in haddii ay xaaladan ay kusii sugnaadaan ay ka dhalan karta dhibaatooyin adagoo dhanka nolosha dhanka kale waxay walaac ka muujiyeen in abaartan ay la mid tahay midday sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii ku dhufatay soomaaliya qaxooti tira badanna xilligaasi ay kusoo barakaceen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid ah guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab uu la hadlay v o a ayaa waxay ooga warameen arrimahan magacaygu cabdulahi cali aadan gudoomiyaha guud xeelada dhagaxley waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay soomaaliya dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga imaada xerada dadka aad bay u dhibaataysan yihiin waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdegsiya waxaa kaloo jira dad fara badan haween iyo caruur ay ku jiraan oo nafaqa darra ah hayso oo xeryaha imaaday dadka waxaa usii dheer intaas hoy ma haystaan biyo ma haystaan waxba ma haystaan derbiyaay taageen dadkay tuugsaan aad bay u dhibaataysiin marka caalamka iyo bulshada soomaalida waxaan ka codsanaya inay dadkaas gargaar la soo gaaraan cabdulaahi waxaa tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley maxay tahay walaacaad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid ah sida aad sheegtay waxaa ka muuqata nafaqa darro hadday tahay hooyooyinka iyo carruurta dhibaato fara badan ayaa jirta waxaa cabsida aan qabno waxay tii labada kun iyo kow iyo tobankii oo kale inay imaato sababtoo ah dadka noo imaanaya aad bay u fara badan yihiin way ka badan yihiin kuwii horey noo imaan jiray waxaad arkaysaa banaanka qaxootiga haddaad tagto ilaa intaasoo kilomitr inay dad soo degeen dadkaana cooshash ay ku jiraan guryo aan haysanin hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka daadkaaba qaada marka cabsida annaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysan nafaqadarrada cuntola-aanta biyola'aanta in marka daacun uu ku dhaco dadka halka ay ku dhammaadaan marka hay-adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan haddaad kala hadasheense maxay idinku jawaabeen hay-adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay waan u sheegnay barnaamijkan laakiin waxba kamay qaban waxbana uma qabanaysa dadka maalin kasta waa la tagi waa la soo arki waa laga soo noqon dadka waxba looma hayo maxaa ka dhalan kara marka halkaa waxaa ka dhalan karta macluul dadka nafaqadar hadday haysaa way macluul baa jirta caruur yaryaroo nafaqadara haysa jirta haween oo uur le baa jira haween waayeelaa jira oo meesha ku rafaadsan marka arrinta hadday sii daahdo dad dhimasho fara badan bay sababi kartaa qaar way soo lugayeen ilaa meesha ay ka imaadeen lug bay ku imaadeen marka dadka aad bay u dhibaataysan yihin aniga magacay waxaa weye maxamed cabdi colow waxaan ahay gudoomiyaha guud ee xerada ifo haddaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xarooyinka ku soo kordhay saaad og tahayba xarooyinka waxaa ku soo kordhay dad yow fara badan oo ka imaanahaya soomaaliya dadkaas marka abaar baa ku habsatay dhibaato ba-an oo aad iyo aad baa xaddeeda u weynta abaartu meel xun bay maraysaa dadkii marka way soo lugaynahayaan gobolladii bay ka soo lugaynahayaan xuduudka ayagoo lugayn bay soo goynahayaan waxaad arkaysaa markay xarooyinka soo gaaraan ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaallo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgii iyo cadceedda ay ku dhacayso ayaad arkaysaa carruurtii yaryarkaheed ee maaragtay mujacada haysay baa meesha daadsan haddaad fiirisa markaa waxaa kuu muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto marka walaacaad qabtaan muxuu yahay walaaca aan qabna wuxuu yahay haddii sidan ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waani doonaan baa muuqato maxaa jira ruux haddaba baahan oo maaragtay geed hoosti iska yaallo oo dhaxanta ku dhacayso quwuu ku dhacayo oo biyo iyo baad wuxuu haysta aysan jirin dadkii ay u imaadeen ayagana tabar fiican aysan ku dhaamin haddii marka sii socoto walaacan qabno waxaa waayo inay noqon doonto laba kun iyo kow iyo toban sida dhacdoo kale inay noqon doonto ayna ka sii daran tahay ay muuqato magacaygu waxaa la yidhaahdaa dahba qoole cabdi waxaan ahay gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley baan ahay xeryaha qaxootiga waxaa ka jira khaasatan xerada annada dhagaxley dad fara badan oo baahana ah oon hoy haysanin oon musqulo haysanin oon biyo haysanin oo aad iyo aad u rafaadsan baa xerada daadsan dadkaas ayaga ah waxay u baahan yihiin gargaar degdega in loo qabto maadaama hadda xilligii cimilada ay roobka uu imaan jiray ay soo dhowdahay dadkaasoon musquul lahayn oon hooy lahayn haddii maxaan ku dhahay uu roobka ugu yimaado waxaa halis ay u yihiin inuu kaloora uu ka dilaaco macluul baa jirta baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la'aan oo qofku haddii uu baahdo midka waxhaysta waxaa halisa inay uu maxaan ku dhahaayey uu wixiisa inuu ka xoogo isku dayo waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay-adaha samafalka dad yar baa kaar la siiyey oo maxaan ku dhahaayey wax ku helay laakiin badanaa laba jibaar qaxootiga wuu baahan yahay waa la rafaadsan yahay dad fara badan oo beerihii kasoo beerahoodii abaar ay kaga dhacday hantidii kasoo dhammaatay ilmihii dhexda kaga soo dhidhintaan baa jooga xarada qaxootiga khaasatanna hadda dhagaxley marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdega in lala soo gaaro marka dahabo waxaad ka mid tahay guddiga guud ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab dadkan ma u tagteen qiimayn ma ku samayseen maxay tahay se walaaca xilligan aad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee imaanaya xeryaha waxaad sheegteen nafaqa darre inay ka muuqato haweenka iyo carruurta waxaan walaac weyn aan ka muujinaynaa maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin oo curyaan uu ku jiro waayeel uu ku jiro waxna aysan haysanin macaluul baa meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahay dadka in wax loo qabto dadka haddii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo waxaa weeyaan waxaa dilayso qoraxdii iyo dabaysh hadduu roob sidaa oogu yimaado dhibaato fara badan oo hadda aan oolin baa dhici muddooyinkii ugu dambaysay waxaa soo gaarayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaxooti tiro badan oo ka soo barakacaya abaaraha ka jira soomaaliya iyadoo qaxootidan ay u badan yihiin haween iyo carruur islamarkaana dhibaatooyin dhanka bini'aadanimada ay ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab maadaama aysan gargaar ka helin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaa u istaagay guddiga iyo sidoo kale bulshada qaxootiga sidii ay dadkan u caawin lahaayeen axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab